halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
wargeysa xubinta qiimaha xoolaha seylada xoolaha ee magaalada jowhar oo maanta geel ah nooca dhoofka heer koowaad uu ka marayo sideed iyo labaatan milyan iyo afar iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad lix iyo labaatan milyan heerka saddexaadna afar iyo labaatan milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela qurbacyadana waxaa heer koowaad la kala siisanayaa jowhar lix iyo toban milyan heerka labaad shan iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna afar iyo toban milyan qalinka noociisana waxaa heerka koowaad la kala siisanayaa saddex iyo labaatan milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba iyo labaatan milyan heerka saddexaadna kow iyo labaatan milyan laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga isla jowhar looda nooca dhoofka heer koowaad waxa ay maraysaa maanta labiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad kow iyo toban milyan oo shilin heerka saddexaadna toban milyan oo shilinka soomaaliga dibyada dhoofkaana waxaa heerkooda koowaad la kalisanayaa siddeed milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad toddoba milyan heerka saddexaadna lix milyan oo shilinka soomaaliga looda heerkeeda koowaad waxaa la kalisanayaa nooca qalinka afar milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad afar milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna saddex milyan iyo boqol kun ariga cad ee dhoofka ahna heerkiisa koowaad waxaa la kalisanayaa laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna laba milyan oo shilinka soomaaliga idaha dhoofka heerkooda koowaad waxaa la kalisanayaa laba iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo sagaal boqol oo kun ariga qaliinka ah heerkiisa koowaadna hal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo heerka saddexaadna hal milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ariga la yidhahda munaafaqada ama jaqaaqa waxaa heerkiisa koowaad maanta la kalisanayaa jowhar siddeed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddoba boqol oo kun heerka saddexaadna shan boqol iyo konton kun markan haddaan eegno saylada xoolaha ee degmada guruceel geela nooca qaliinka heer koowaad waxaa la kalisanayaa labiiyo toban milyan afar boqol iyo sideetan kun oo shilin heerka labaad kow iyo toban milyan iyo afartan kun oo shilin heerka saddexaadna sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela dhaqaalka heerka koowaadna waxaa gurceel la kalisanayaa sagaal milyan sideed boqol iyo afartan kun oo shilin heerka labaad sideed boqol iyo afartan kun heerka saddexaadna sideed milyan dhoof heerkiisa koowaad waxaa la kalisanayaa shan iyo toban milyan oo shilin heerka labaad saddex iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna toban milyan iyo saddex boqol iyo labaatan kun oo shilin ariga qaliinka heerkiisa koowaad waxaa la kalisanayaa maanta guriceel hal milyan iyo siddeetan kun oo shilin heerka labaad siddeed boqol iyo afartan kun heerka saddexaadna toddoba boqol iyo labaatan kun idaha nooca dhoofka heerkooda koowaadna waxaa la kalisanayaa gurceel hal milyan sagaal boqol iyo sagaashan iyo laba kun oo shilin heerka labaad hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaad hal milyan afar boqol iyo afartan kun ariga dhoofka heerkiisa koowaadna laba milyan iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo sideed boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan shan boqol iyo lixdan kun ariga dhaqaalka heerka koowaadna hal milyan afar boqol iyo afartan kun heerka labaad hal milyan iyo laba boqol kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilin idaha dhaqaalka heerkooda koowaad sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad toddoba boqol iyo labaatan kun heerka saddexaadna shan boqol toddobaatan iyo lix kun idaha qalinka heerkooda koowaad sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad sideed boqol iyo lix iyo toban kun heerka saddexaadna lix boqol toddobaatan iyo laba kun dhegeystayaal xubintii qiimaha xoolaha maanta intaas ayay ku dhantahay